Komishanka Xakamaynta HIV/AIDS ee Maamulka Somalilan ayaa barnaamij wacyigelin ah waxay ka sameeyeen Jeelka Dhexe magaalada Berbera. Howlgalkaasi wacyigelinta ee xabsiga dhexe laga fuliyey waxaa horkacaya agaasimaha wacyigelinta heer qaran ee komishanka maamulka Somalilan. Taliyaha jeelka dhexe ee magaalada Berbera ayaa faahfaahin ka bixiyey wacyigelinta loo sameeyey.
halkan waxaa noogu yimi komishinkii eedhiska waxay noo sameeyeen wacyigelin waxaa la socda agaasimihii waan annana waanu soo dhoweynay ciidan iyo maxaabiisba way wacyigeliyeen hawshaa way qabteen aadaan uga faa'iidaysanay waxay kaloo noo qaybiyeen waraaqihii h i v-ga sida lagu kala qaadayo ka waxaanaanu hortaagannahay xabsigii weynaa ee berbera qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka socotay komishinka xakameynta h i v aids-ka islamarkaana barnaamijka wacyigelinta ka sameynaya jeelka dhexe ee magaalada berbera ayaa sheegay in barnaamijkan uu yahay barnaamij ay guud ahaan ay ka wadaan deegaanada maamulka somalilan waa jeelkii weynee magaalada berbera waxaan ugula sugan taliyihii labadii agaasime agaasime wacyigelinka iyo agaasime daryeelka iyo daaweynta runtii waxaanu wacyigelin u sameynay xaabiista iyo ciidanka jeelka ku sugan dhammaantoodna aanu gaarsiinay fariinta wacyigelinta wuxuunbaa muhiima dhinac walba laysla qabto sidii loo loo xakamayn lahaa xanuunkan loona yarayn lahaa takoorka marka labaadna waxaan u mahadnaqaynaa taliyaha ciidanka ashlubta gobolka saaxil gaar ahaan degmada berbera taliya siciid iyo dhakhtarka iyo saraakiisha kale kala duwan ee ciidanka ashlubta berbera oo runtii si weyn oo ballaaran oo miiqaam sare noogu soo dhoweeyey jeelka annagoo wadnay wacyigelintii qaranka aan u qaabilsanayn oo aan ugu talagalnay inaanu siino jeelasha wacyigelin maxaabiista ku xidhan iyo ciidanka laftigiisaba runtii sharaf bay noo ahayd sida inay maanta aanu joogno magaalo xeebeedkii caanka ahayd ee berbera runtii ciidanka si wanaagsan oo sharaf leh ayay u dhageysteen wacyigelintii maxaabiistuna sidoo kale iyagoo baahiyahoodii iyo cabashooyinkoodii sheegay waxaanu komishinku kala hadlayay xanuunkan iyo sifaha lagu kala qaado dadku xanuunku helayna dhibtiiyo takoorkii looga daayo runtii komishinku waa komishin qaran oo uu guddoomiye ka yimid madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro taasi markaa waxay dadka dareensiinaysaa in ahmiyad weyn la siiyey inaan xanuunkan inagu fidin sidaa darteed waxaan mar walba kula dardaaranaa dadka inay isbaaraan oo badqabkooda mar kastaba ay la socdaan run ahaantiina ay sharaf tahay in mar kastaba aad fogaato markaa maxaabiistuna maadaama yihiin kuwa u nugul ee hal makiinad hadday doonaan wada isticmaalaya barnaamijkan ayaa ah howlgal la xiriira xakameynta h i v aids iyo wacyigelin ku saabsan sidii bulshada looga ilaalin lahaa faafitaanka h i v aids iyadoona barnaamijkani wacyigelinta laga sameeyey xabsiga dhexe ee magaalada berbera